الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين baabu salaat alkhowf salaado axkaam khaasa leh aan kusoo dhex jirnay salaatu khowf salaadahaasay ka mid tahay waxyaalahan salaadihii kale u furnayn baa u furan dhaqdhaqaaqyo aan salaadihii hore in la dhaqdhaqaaqa loo ogolayn ayaa iyada la dhaqdhaqaaqa hayaa sida qur-aankii waa u kala qaybshay salaada amniga iyo salaada cabsida fain khiftum fa rijaalan aw rukbaana faidaa amintum fadkuru llaha kamaa callamakum markii ammaan la helo salaada sidii nebiga looga dayn jiro loo bartay ayaa loo tukanahaya laakiin markii lagu jiro khoofka hadba sidii ku qabataa loo tukanaya idaa kaana alqitaalu mubaaxan dagaalku hadduu bannaan yahay meeshaas wuxuu rabaa khoofku salaad dagaalka gaalada keligiis ku khaas maaha inuu ku yidhaha mar baa imaan kartaa dowladii islaamka inay dadkii buqaada ahay oo ka baxay la da qof la weeraray idaa kaana alqitaalu dagaalku mubaaxan hadduu yahy walcaduwu colkuna fii kayri jihati alqiblati qiblada jihadeeda meelaan ahayn uu jiro faraqa alimaamu imaamku waa kala geynahayaa firqatayni laba qaybood marka horaa la kala caalinaya qaybtiinaan intiinaana qaybbaatin intaanaana qaybbaatin idinka saasaa marka ugu horeysaa rukuucaysaan idinka saasaa yeelaysa firqatun fii wajhi lcaduw qaybi waxay tegaysaa colka wejigiisa colkay hor istaagahayaan si aysan u sokadin muslimiinta wa yusallii imaamkuna waa tujinahayaa bifirqatin hal qaybuhu ragcatan ragca tujina salaada hadda maanta waxaa laga soo qaadaya inay tahay salaad safar oo laba ragca inay tahay salaatu subax waa laba rabco salaadihii intay u badan yihiin waa laba rabco maqribun baa masalo gaara noqon doono markiisaa la taaban doono insha allah marka firqadii wuxuu tujinahayaa hal farqo fa idaa qaama ila aaniyati ila aaniyati ragcada labaad markuu istaago nawow waxay niyeysanahayaan mufaaraqatahu inay ka goostaan wa atamuu waa taam yeelahayaan maxaa idiin dhiga munfaridiina ayagoo keligoodaha iska dhamaystiraan imaam la socon maayaan imaamkii waa iska taagan yahay waa iska soconhayaan ayaga ragcadii kaley dhammaysanahay wadahabuu ilaa wajhi alcaduw colka wejigiisay aaday raggaan markay ragcada dhamays ragcadii kale ku darsadaan ragcada imaamkay la tukadeen ragcadii kale markay dhammaystaan waa tagahayaan colka wejigiisay joogsan qoladii kale soo bedela wa jaa ulaaika kuwaasaa imaanaya ila alimaam wa huwa qaa'imun isagoo taagan fi salaat fadhiga ku sugi maayo isagu maxaa yeele fadhi meeshaan ma yaallo markuu sujuudda kasoo kaco fadhiga meesha uu ku leeyahay waa jalsatu istiraaxa meel fadhi maaha waa istaagahaya istaaggaa dheeroo intuu rabo ku sugi kara istaaggaa dheeroo intuu rabo ku sugi kara ragcadu xataa hadday ragcadii hore ka dheeraato salaadaha kale ragcada hore dheeraan jirtay midda badan ma dheeraan jirin tan hada sugitaanka uu sugayo uu ku dheeraato waxay ka mid tahay wax qoofkaasi keenay qoofkaasa keenay marka istaag buu ku sugay fa yuxrimuun yaqra' waa akrinahaya qiradii buu akrinahaya waa dheeraynaya fa yuxrimuuna waa xarmanahaya wayamkusu lahum waa u nagaanaya waa sugahaya biqadri alfaatixati wa suuratin qasiira suurad gaaban intay ka akriyaan hadday salaadu tahay salaad siriya haddii ay tahay oo hoosta inay wax u akriyaan suuragal ay u ahayd laakiin hadday salaad dihriya ay ahayd ayada qiraaca awalba uma olin faatixada maahna wax kale faatixaday akrinahayaan markay faatixadanka dhamaystaan kale u joogaas wayamkutu lahum biqadri alfaatixati wa suuratin qasiira suurad gaaban hadday salaadu ay tahay salaad siriya faidaa jalasa hadduu fadhiisto litashahudi tashahudkii qaamuu waa istaagaan wa atamuu waa dhammaystirtaan lianfusihim nafyaashooda wa yutiilu waa dheeraynahaya huwa imaamkuna atashahuda buu dheeraynaya siuu raggaasuu suga uma yusallimu bihim waa la salaamaysanaya marka ay rukuucii sujuudiyi tashahudkii wixii ay dhammaystaan baa asalaam calaykum markaa leeyahay imaamka meeshaas marka salaada jamaacadu siay u adag tahay muhiim u tahayna meesha waa ka muuqataa haddii salaada in laisku jamaacaystaa suuragal ay tahay waa laisku jamaacaysan jamaca muslimiintu wax ajaaib looy oo rabbiga subxaana wa tacaala wuxuusan fardiga siin uu siinahay muslimiinta mar walba waxaa la baraya inay noqdaan dad isku urursanaysa haysta inay noqdaan ayaa la baraya fi cibaadaati fi kayri fain kaanat maqriban salaada hadday maqrib tahay sallaa biluula midda hore wuxuu firqada hore wuxuu tujinayaa ragcatayni laba ragc firqada hore laba ragca tujinaya hadday maqrib tahay wa bihaaniyati ragcatan ragcuu tujinaya aw rubaaciyatan salaadooda afar ragca tahay beledkoodii baa lagu qabsadoo loogu yimi oo dagaalku beledkiibaba ka socotay beledkoodii baa lagu soo dhawaayo loo joogaa ayagu safarba maba ahaba beledkii baa la joogaa salaadu salaad afar afar ragco weeye marka hadday afar afar ragca ay tahay sallaa waa tujiyaa bikulli firqatin ragcatayna laba ragcoo tujina markaas waxa loo baahan yahay laba firo keligeedho loo baahan yahay codabku hal wajhadahu jira halkaa wajhada rag lagu aadiyaa loo baahan yahay haddii wajhado badan loo baahdo afar maalan intaasoo laba qayboon in geesaha la kala dhigana imaamka salaadiisa marka seebuu yeelahaya jamaacaduu tujina xaggaas kuwaa cadow hortaagan xagga kuwa hortaagan imaamkii kuwaa la tukanahaya salaadu waa waa laba rabco salaatlkhoofku marka waa qaybo badnaa qaybihiisa waxaa ka mid a mid uu labadiiba qoladii kastaba laba ragco tuji qoladii kastaba laba ragco tuji kuwaasay laba ragco tujiyo kuwii kale laba ragco tuji marka maalinba waxbaa munaasib noqona lix iyo toban mise toddobiyo toban kayfiyo ayay gaarsiiyaan oo imaam shaafici raximahullah afarku ugu hawl yar buu kasoo doorto ugu dhaqdhaqaaq yaro ayuu kasoo doortay laakiin kuwa kalena hadday fursad waktigooda yimaado oo iyaga munaasabada ay qabato had walba sidai munaasabadu tahay loo tukan salaadahaas kayfiyaadka midba mar bay munaasab noqonaysa fain faraqahum hadduu kala geeyo arbaca firaqan wa sallaa bikulli firqatin ragcatan firqadii kastaba ragca tujiyo sax waa ansaxaya salaada rubaaciye ay tahay wain kaana alcaduwu colku hadduu yahay filqiblati qiblada xaggeeda ku adeeyay intaas waxa weye colka lala diri lahayaa qibladu ka leexsanya waxa lagu dagaalhayaana qalabkan hadda lagu dagaalahayo kale nooc ka duwan weyo gacanta la yskula imaanaya meelna wax la yskaga rida laakiin midkaanoo kale meel fog looga soo ridahayo oo jamicii meel jooga hal mara lagu wada dejina kaas hal meel loo dhooban sidii markaa duruufta keenta la yeelaa good la kala geliya iyo wixii lakoo kale had walba siduu kuu qabtaa loola socona wain kaana alcaduwu fi lqiblati qiblada hadduu ku aadan yahay yushaahiduuna waa u jeedaan colki fi salaati ayagoo salaada dhexdeeda ku jira wa fi lmuslimiina karatu muslimiintuna waa badan yihiin safahum safayni laba saf buu ka dhigahay badnaanta wuxuu ka rabaa halkaan safoo taagan oo nimanka fiirinahaya haddii ayaga iyo ayaga isqaabilaan waa celin kara safahum safayni fa akara laba saf iyo wax ka badan buu ka dhiga labadaan safoo hadda meesha joogto kuwa tegi mahayaan hor istaagi mahayaan hadda meeshooda ayay wada taagan bay ayay wada tukanaya wa axrama waa xarmana wa rakaca imaamku waa rukuuca wa rafaca bikulli bidigood waa lasoo kor noqona inta qur-aanka la akrina iyo inta rukuucii lagu jiro waa laska fiirinaya inta ictidaalka lagu jiro waa laska wada fiirina markii la sujuudo meeshaas way meeshay marka kasoo dhowaan karaan fursada ka heli karaan markaas way markay waardiyaha u baahan yihin fa idaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu la jirankiisa waxaa sujuudaya asafu ladii yelihi safka xiga safka asaga xiga ayaa sujuudaya wastamara safu laakhiru safka kalena wuxuu ku daa'imahaya qaa'iman xalooya midkaan istaag buu ku jiraya midna waa taagnaanaya waa fiirinaya intay qoladaana sujuudda ka soo baxayaan midkaana waa la sujuuda imaamku raaca faidaa rafacuu hadday kor yeelaan ru'uusahum madaxyaashooda sujuudda ka soo kacaan sajada safu laakhiru safka kalea sujuuda marka markay soo fadhiistaan waa iska fiirina waa iska fiirina uma yarkacu haddana waa rukuucahayaa ragcadii kaleu la gelahayaa qur-aankii waa la wada taagan yahay rukuucdii waa la wada taagan waa la wada rukuucaya uma yarkacu waa rukuucaya ragcada kale wayarfacu bikulli dhammaan buu la soo kor noqonayaa ragcadii labaad baa la gaaray faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudahaya asafu aladii xarasa awalan safka marka hore waardiyeynaya وحرس هذا waxa wardiyanay asaf al-akhir safki kale waa midkii awal markii hore imaamka la sujuuday ayaa hadda wardiyaha qabana ee kuwa hadda la sujuudayaan waa kuwa ragcada hore wardiyaha wardiyahaas marka la hayo hadii meel banaan nimankii ay ku aadan yihiin ee safka dambe ayagu iskala sujuudayo ee safkan ay arkahayaan ayagoo muxuu ahaa safka dambe u waardiinaya safkii hore oo sujuudahaya ay arki karaan sujuuda fadhiga lagu arki karo sidaa lagu arki karo markaa saasaa loo wada laakiin haddii maalan sufuuftu ay badan yihiino safka dambe oo sujuudahaya maadaama kuwa dhex taagan yihiin imaamkii inay ka warqabi waayaan suuragal ay tahay riwaayooyinka qaarkood waxaa ku jira inay isdabamaraynayaan kuwii marka hore waardiyeeyay waa soo kacayan gadaal bay waa sidii hadda danta ku qabata haddii laba saf oo kale maalan ay yihiin oo safkan isagii taagenkii kale imaamkii maqlahayo oo la socon karo arki karaan waxba la kala wareegay marka kayfiyaad badan weeye hadda midii munaasab noqota ayaa fa idaa rafacuu haddii ay kor noqdaan sajada waxaa sujuudahaya asafu alaakhir safka kale ayaa kor safkii waardiinahaya marka safkii oo safkii sujuudsanaa imaamka la sujuuday markay sujuudda kasoo kor noqdaan safkii waardiyaha marka sujuuda sidaas ayaa marka loo soconaya waardiyana waa laga haynaya nimankii salaadiina waa la tukanaya wayundabu xamlu salaaxi qalabka inay sitaan baa la sunneeya fii salaati alkhawfi qalabkooda inay wataan si aan loo soo kadin khuduu xidrakum khuduu wa aslixata digtoonida iyo qalabkiinaba wata meeshaas marka waxa weeye waa la kala baxsan waa la kala baxsan yahay oo cadowgiina beegaar buu u baxsan yahay muslimiintiina meel bay joogtaa waa la isku muuqdaa mar waxaa imaanaysa marka gacanta la isla soo galo waida shtada alkhawfu cabsidu hadday darato darnaato waltaxama alqitaalu dagaalkiina iltixaamka waxa dadkii jirkooda isqabsado gacanta la isla galo sallow waa tukanayaan rijaalan ayagoo lugeynaya wa rukbaanan ayagoo wax kursan ila lqiblati qiblada ayagoo u jeeda wa kayriha keyrkeeda ayagoo u jeeda jamaacatan ayagoo wada jira hadday u suuro geli karto wa furaada ayagoo kale kale si alla siday u qabatay kitaab soo wax garaacayo oo isdaafacayo ordahayo ayuu salaadiina ku jira haye ninkii wejiga dhiga qoortaa ugu dhufan hadduu docaynuu sujuudo wayu'minuuna waa ishaarahayaan birukuuci rukuucdii wasujuudi sujuudii in cajizu hadday ka caajizaan haddaysan u suuro gelin karin rukuucdii sujuudin wejiga dhulka dhigo madaxuu ku ishaara wasujuudu akfad akfad waa kasii hooseysaa sujuudu rukuucda waa kasii hooseynaysa ka hoos xogaa madaxa laga sii hoos marin meeshaasna marka waa arkaysaa salaadu cibaadaadka kale waa ka duwanta cibaadaadka kale ninku hadduu zakada xoola waayo wax lagama rabo xajka hadduu wax waayo lagama rabo soonka hadduu tooro waayo lagama rabo gadaal buu qabaynayaa gadaal iska kaa imaan doona laakiin salaada marna qofka ka hari mayso salaadu marna qofka ka hari mayso waxa weye itisaal daa'im rabbigiisu leeyahay wa in idaruu hadday u baahdaan ila darbi inay wax garaacaan almutataabici israacraacsan darabo waa garaaca salaada markay ammaanka tahay dhaqdhaqaaqa badan waa loo diidi jiray oo qofkii arkaa uu siraa qofkaana salaad kuma jiro ninkaan waxbuu garaacaya kanuu ku dhufanaya dhiig baa kusoo firdhanaya waa la wada walaa icaadata calayh waxna soo celin salaadu saasay ugu dhigan tahay walaa yajuusu siyaaxu qaylo ma banaanin oo qayladu ayadu waxna anfici mayso waxna jebin mayso cadowgana waxba ka tari mayso qaylada lagu qayliyo marka cabsidu marka ay darnaato waxaa soo gelaysa marmarka qaarkooda qof walba inuu godkiisa ku jiro khasab ku noqonaysa marka godkiisu ku jiraa markay kaagu noqoto xaggu iskaga leexinaya dhagax meesha yaalo uu soo dhigto ku istinjoonaya ciiddiisu ku dooraysanaya waa iska tukanaya dhambacaadkiisa inay soo weysiistay meel la taga iyo waxaas wax socda maaha haddii hal ninay soo baxo waxaa laga yaabaa in ciidankaasoo dhan ninkaa lagu jibsho oo la ogaado xogtoodii meesha ay ku jiraan baabu maa yaxrumu lubsu meeshan waxaa lasoo galay baab oo la yidhaahdo libaas dharka ee qofka mamnuuca ka inuu gashado maadaama hadda xarbi salaatul khowf lasoo sheegay khowfku mararka qaarkood wuxuu dalbanayaa dhal aan qofka u bannaanayn inuu gashado asaga kale usoo dhawaado wax kaleba u waayo marka meeshaas waxaa la kala bixinayaa waktiga nabadda dharka mamnuuca ka ah iyo waktiga xarbiga siday arrintu noqonayso yaxrumu cala arajuli ninka waxaa ka xaaraama lubsulxariiri xariir inuu marto wa saa'iru wujuubi isticmaalihi isticmaalkiisa jidadkiisoo dhan walow bidaanatan bahano qaab oo xariir uu u isticmaalaaba waa ka mamnuuc ama mar ahaan ha u guntado ama jubbadaha iyo waxyaalaha dhar kor iyo hoos dharka laga geliyo hoosna wax uga dhegan yihiin korkana wax uga dhegan yihiin hadday rabto bidaanadii hooshaa noqoto inuu gashado waa moogo mara oo isi saaran oo qaybna ay duun tahay qaybna ay xariir tahay xataa hadday tahay waa wayajuusu xashwu jubbatin jubbadii in gudaha laga geliyaa bannaan iyo wamakhidatin barkintii iyo wa farshin firaashkii bihi bilxariir xariirtii marka wax hadda la gashaday wax la isticmaalay barkintii caloosheedaa la geliyey firaashkii calooshiisiibaa la geliyey jubbadii gudaheedaa la geliyey marka kuwaas qofkii asaga wuxuu isticmaalaya meeshii kama muuqda isticmaalka isticmaal oo xariirtii ay daahir tahay ma wayajuusu lilnisaai haweenkii waxaa u bannaan isticmaalu isticmaalu lxariir oo nabiga sal alla alay sl xaraam xariir iyo dahab intuu qaado wuxuu yidhi haadana xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun lilnisaai haweenkan xalaal bay u tahay raggana xaaraan bay ka tahay dahabkaas iyo iyo xariirtaas wa qiila yaxrumu calayhina iftiraashu inay gobladaan waa ka xaaraan baa leyii laakiin gobashu ma gelaysuyo laakiin sida ku muuqanaysa raajaxa wuxuu ka dhigahay gogladeena iyo gashadeena iyo guntadeena waxba loo kala saaxay wayajuusu lilwaliyi weligi waxa u bannaan ilbaasuhu inuu u geliyo lisabiyi caruurkii maa lam yabluq haduusa qaan garin caruurka yarkaa inuu xariiriska gashado weligii ka reeb lama laha meeshaas marka waxaa soo geli kara wiil hadduu yahay tababar ahaan inuusan hadhowtadii ku korin oo tababaran meeshaas inuu ka celiyo wlmurakabu maradii iskorsanayd min xariirin wa kayrihi xariir iyo dhar kale in zaada hadduu ziyaado wasnulxariiri xariirta miisaankeeda xarun xaraam noqo xaraam maradu waxay ka samaysan tahay xariir iyo dun ayay iskugu jirto waxay ka samaysan tahay marka haddii xariirtu zaa'id noqoto ayada xukunka la siina haddii duntu zaa'id noqotona ayada xukunka la siina ilaa maradii labadooday ka wada samaysan tahay walmurakabu maradii la iskursiiyey min xariirin wa kayri in zaada hadduu bato wasnulxariiri xariirta miisaankeedu xaruma xaraam noqoy wain istawayaa hadday sinaanna jaaza waa bannaanta oo ninkaani mara xariir u isticmaalay lama odhan karo maradii xariirii wax kale ka samaysan wayajuusu mudarazun bih midkii oo lagu taraashay midkaasaa bannaan mudarash mudaras mudarazun bihi midkii lagu taraashay marka tadriiskani waxa weeye maraa samaysnayd waxaa la marinahayaa xariir oo sama maraahoo samaysan ayaa ko meel looga dhejina meel baa looga dhejina tadriisku waa sidaas oo marada ama xorta ha noqoto ama meel kale ha noqoto ayaa waxaa looga samaynahayaa hal kab oo xariira ayaa meeshaas korka looga dhejina marka mudaraska mid kale leeyahay marana waa samaysan tahay mid kalo xariirina waa samaysan tahay waa lagu korkaba korkeedaa lagu tura laa yujaawisu aan gudbayn arbaca asaabica afar farood oo xadiidkii cali waa kii lahaa xariirtii nebiga sal allahu calayh wasalam waa nahiyey ilaa qadra usbucayn aw alaain aw arbac marka afartii buu kasoo qaaday afar wixii ka badan farood afartaas farood hadday ka badan tahay markii xariirta la saaro marka waxay noqonaysaa maro weyn oo xariir ahay noqonaysa wamudarafun midkii oo lagu muxuu ahaa mudaraf midkii xor looga dhigay mudarafkaasina waxa weeye mudaras markii la yidhaahdo marabaa lagu dhejiyey mudarafkuna waxa weeye maradii meesha xorta noqon lahayd oo kale xariir lagu shubay daraasku wamujababun midii kuleetiga looga dhigay meelihii kuleetiga ahaa ayaa waxaa lagu sameeyey kuleetiga xariir lagu sameeyey jeebka waxaa loo yaqaanaa meeshii go-anba waa jeeb haddii qamiisku halkan ka go-an yaho kale waxaa la odhan karaa jeeb meelahan hadduu ka jeexan yahay sida badanna jeebku meesha loo isticmaala kuleetiga meesha uu ka go-an yahay marwa jeebka kana loo isticmaalo kuwan kal farjeen may ahan waxay yidhahdeen wamujababun midkii kuleeti laga dhigo muctaadu oo caadi ah hadduu caadada ka baxo wax weyn uu noqdo markaas waxa weeye waa waa mamnuuc buu noqon marka tadriiska iyo tadriifka midna marada waa ku samaysan yahay midna waa ku kabayn mudarasku waa midka ku kabayn walahu an yabsuda inuu fidiyu leeyahay calaa furushi lxariiri xariirta gogosheedii mindiilan wa naxwahu fastileti iyo wixii la mida inuu ku fidiyo wajlisi fowqo korkiisuu ku fariisto oo xariir meesha goglaneed hadduu maro kale kor saaro marada kale ku fariisto wuxuu leeyahay isaga isticmaalkiisa marada koru ku dhaca waxbaa uu kor saaray isagoo xariirtii kuma fariisan maro kale wayajlisa fowq wayajuusu lubsuhu marka intaas waxaa la kala saarsaaraya xariirtu raggii xaaraan bay ka tahay marka wixii isticmaalaya waxaan isticmaalaya waxaas oo kale yajuusu lubsuhu xariirtii in la marto ayaa bannaan la gashado lixarin wabardin muhlibiin kulayl iyo qabow halaajinahaya darteed kulayl xoog laha soo dhaco xariirtan baa celinaysa qabow xoog laha soo dhacayoo qabowgii wax kale uu iskaga aadsho lama arkaya xariirtan buu dhar ka helo intuu dhiman lahaa daruura hadda haysee xariirtiisa iska gasho daruura loogu damba haysaa muhlikeeni baa layidhi muhlikeen haddii la yidhi xoogaa qabow qofka hadda waa waa dhibahaya laakiin dhibaato u keeni mahayo midkaas xariir loo gashan xariir loo gashan haddii ninkii kale xoogaa yar qabow kusoo dhacaao markaas wuxuu leeyahay wa satri cawratin cawrada asturkeeda dhar kaleba waa waayey meeshuu isagoo qaawan iska socon lahaa xariirtaasu gashan wa mufaajaati xarbin xarbad baa soo kadisay dagaal baa soo kadiyey marada hadda u dhowaan kartaa waxay noqotay maro kale ma haysto waxaa meeshii soo xariirtan inuu qaata maa waa iska gashan waqti hadda markaan xariiruu ka fikri kara ma joog idaa fuqida qayruhu qeyrkiis haddii la waayo cawradii wax lagu asturo xarbadii wax lala aado qabowgii iyo kuleylkii wax kaloo lagu daafaco haddii waxaas kale la waayo markaas xariirtii waa u furmaysa marka muhlikeynidaa la yidhina inuu dhimanayaa shardi maaha haddii jiko uu ka qaadahayo qabowgan waa gashan walixikatin xikadii xikadan waxa weeye canaanyada qofkii canaanya ku kacday ama injiriya waxbaa ku kacay xariirtaana u roon mise waa iska gashan dhib baa haysta iyo wadafci qablin injirtii celidiis wuxuu leeyahy xariirta injirtu ma gasho de ayadii o dhanba maba naqaana injiri waa gashaa ma gasho si hadda annaga aan ku gaarno waa iska adag wayajuusu diibaajun baa bannaanka khiiru diibaajku waa nooc xariirta ka mid ah xariirta magacyo oo kala duwan oo xariirtaahoo sumdus iyo muxuuaha stabraq iyo oo u laabanahaya qirada xaggeeda u laabanahaya markii ay qiro leedahay markii aysan ay khafiif tahay muxuu ahaa ay xaqiiq tahay oo jilicsan tahay diibaadkuna u baan u laabanaya isagana xarafta marka diibaad qira leh inuu gashadaa waa bannaan tahay laa yaquumu qayruhu qayfiiskiisan bedelayn maqaamahu gooskiisa fi lxarbi xarbadda maradaan qira xoog lahay leedahay markii wax lagu dhufantageeyo waxbaa ka sidbanaa seef seefta iyo waxbaa ka sidbanaya neefkii lagu dhufantaga waa ku dhagaaya hoosu gaari maayo haddii marada saasoo kale ay tahay wax booskeeda bedeli kara aan la arag xarbaduu qaadan laa yaquumu qayruhu qayrkiisuusan joogsan karin maqaamahu booskiisa fi lxarbi xarbadda xariirtii marka meeshaasuu uga baxay wayajuusu lubsu thawbin najisin mara najaasaa inuu gashadaa u bannaan fii kayri salaati salaada keyrka maradu lafteeduba waa najaasa maadaday ka samaysan tahay najaasa shay maytaa maqaarkiisaa laga sameeyey lamana mugday waa najis mutanajisna waa sidoo kale maryahan caadiga ah oo najaasoobay inuu ninku iska gashado fii kayri salaa najis iyo mutanajis waa kala duwan yihin midna cayntiisaa najaasa midna waa najaasooba waa la dhaqa marka labadoodaba waa gashan karaa qofka in la yidhaahdo mar walba mara daahir waa inaad dahaaro laasimtaa waxaa weye xaraj bay ku noqon kartaa xarajkana sharcigu waa u ka deji laakiin markii la gaaro shay dahaaro u baahan markii la gaaro markaasay xaraam ka noqonaysaa inuu shaygaas ku isticmaalo dahaaro shay u baahan markii la gaaro fii kayri salaati salaada wuxuu ka soo qaaday wixii dahaaro u baahan dawaafkuwa kalea soo gelahay wixii dahaaro u baahnaayo o dhan maradaa nijaasada lama geli wayaxrumu jildu maytatin maytadii maqaarkeedii waa xaaraam ilaa lidaruuratin daruuro maahan maytada maqaarkeeda inuu ninkii u gashado waa ka mamnuuc waa suuragal waxyaalo laga boogooyey iyo maro lamusin sameeyey oo maradu iska najis tahay inuu qaar mayto wuxuu leeyahay ma gashan karo maytadii dadka waa laga xaaraantimay ilaa lidaruurati maahan ka mufaaja'ati xarbin xarbadii sookadiskeedii iyo naxwi wixii la mida hadday xarbad soo keliso daruura ogtiin markaas wixii ka hor yimaado iska gashan marka maytada maqaarkeeda de markii la mugdeeyey inuu daahir noqonahay horaan kusoo marnay waxaan la leeyahay dhar najaasa oo gashanahayaana wixii daruura ku khasabtaa waa iska daruuro laakiin wixii aan daruuro ahayn haddii maradu qoyan tahayna oogadiisu qoyan taho najaasadii asagiiba najaasoobahay waa ka mamnuuc waxaa laga hadlahayaa maradu ma nijaasaynayso isagoo wax qoyaana ma jiro wayajuusu an yulbisa daabatahu daabadiisii inuu u marasheeyo ayaa bannaan aljilda najisa maqaar najisa siwaa jildi lkalbi walkhinsiiri eyga iyo doofaarkii harab maqaarkooda wixii ka soo haray daabadda kaba iyo waxbay u baahan tahay waxay u baahan tahay in looga sameeyo maqaar oo najaasaa maytadii maqaarkeedii oo kale dhibaato male laakiin wuxuu jildulkalbi iyo khinsiir labadaas waa layska fogeyna khinsiirkana haddii in badanba eygay kala mid dhigaan eygiina isagoo noolba in la kaydsada la diiday markuu dhinto kasoo reybma haduu dhinto kasoo reybma isagoo nool ayaa layaan la kaydsana la iska fogeyna inkastoo hadda qiyaastaas waxay ku dhisan tahay in maqaarkiisa oo dhan isla mid yihi asagoo dhan wada nijaasay afkiisa iyo wixiisoo dhan inay isla mid yihiin sidaasoo madhabta ku socotay masaladaas ayuu ku dhisay wayaxrumu cala rijaali raggi waxaa ka xaaraama xuliyu dahabi dahabka xulidiisi wixii laysku qurxiyo dahab laga sameeyey ragga waa ka mamnuuc xataa sinalsinul xataa sinu khaatam khaatamkii iligiisa ha noqdo khaatamku waa faraatiga iligiisu waa meesha ganaha yarkaa faska uu ku qabsana xataa iligaas haddii laga sameeyo dahab oo inta kale ay tahay qalin ay tahay laakiin iligaas ilkahaas yarkaa ay dahab yihiin mamnuuckood walmadliyu bihi kii la mariyeyna waa xaraam madliga bir buu ahaa ama qalin buu ahaa dahab baa la dhalaaliyey rinji ahaan baa korka looga mari horeyna mar waa ka kusoo sheegay shaygaas la mariyey waxaa la fiilinaya haddii dab loo bandhigo inay wax kasoo dhalaali lahaayeen wuxuyna yihiin xasaago rinjiyo meesha ku dhegano dabkuuso xumo kasoo saari kari saasuu hore kasoo sheegay falow sadiica hadduu miriyo bixayu laa yabiinu dahabkii maba cadaan karo ma muuqan karo jaazi waa banaan dahab haddi markuu dahab khaalisa u yahay mirir male laakiin haddii markii horeyse ay ku dhex jireen bir iyo mawaad kale oo marka daxal ay qabsato daxashii ka kormarto dahabkii oo dhan ka kormarto dahaba meeshuusi ka muuqanayn shayguna shay awal dahab la mariyey uu ahaa oo birtii hoose daxasheedii soo baxdo wixii ay ay dabooshay markaas wuxuu leeyahay dahab meeshii kama muuqda jaazi waa iska banaya bixayu laa yabiinu dahabku uusan muuqanan waxaan waa dahaba lama laha wa yubaaxu shaddu sinni iligii in lagu xiraa bannaan ilkihii wixii laiskula qabanahaya dahabi in lagala dhigo iyo wa anmuratin fartii bidahabin dahab in lagu xiraa waa bannaanta oo fartii iyo jirkii layskula xiro dahab far baa ka go-day fartii waxaa layskula xiray dahab baa layskula xiray iligii baa jabay ilkihii kale waxaa lagula xiray dahab waitikaadu anfin san in la samaystaa bannaan iyo wa anmuratin unmuratin xibin far xibinteed minhu min adahabi dahab in laga samaysto sankii baa laga gooyey qofku inuu sankii dahaba samaystaa waa bannaan carfaja ibnu ascad ninkii la oran jiray markii dagaal kulaab meelyiraa lagu dagaalay meel biyaha kulaab la yiraa lagu dagaalo sanka laga gooyey wuxuu samaystay qalin buu ka samaystay sankii markaasuu soo uray nabiga sal l dahab inuu ka samaysto ayuu amray marka xadiidkaasna wuxuu xasan ee abu daawuud waa ku jiray marka sanna waa laga samaysan karaa fartaa xibinteedaa la gooyey fartii xibinteedii waa ka samaysan karaa fartaas haddii dahab laga sameeyo ee xibintaan laga sameeyo xibnihii kalena waa shaqaynahayaan xibintaanina marmar bay kaalmaynaysa waa ku shaqaysan karaa laa usbucun farmay laa usbucin farmay laa yajuusu itikaadu usbucin far dhanoo dahaba fartaan dhanoo dahab hadday tahay maba shaqaynaysa meesha iska taagnaanaysa wax camalaa ay hayso ma jiro laakiin hal xibin haddii ay tahay xibnihii kalaa shaqaynaya iyadana marmar bay kaashaan wayajuusu dircun ayaa bannaan musijad la sameeyey bidahabin dahab lagu sameeyey dircaan waxaa weye dircii xarbiga laga gashan jiray marka dahab ayaa waxay lagu sameeya ku dhex jira wa udat khawdatu koofidii ayaa bannaan birta oo midda askartu ay iskaga celiso ay askartu gashato oo tuliyad la mariyey bihi bidahabi dahab la mariyey limufaaja'ati xarbin xarbad soo kadinteed walam yajid kayrahuma keyrkooduma heli labadaas mas'alay ku xiran tahay mufaaje dirac oo dahab lagu sameeyey ninku awal inuu gashado looma ogolan laakiin hadda xarbad baa soo qaratay wax kale oo dirac kale oo ka celiya xadiidkii birtii ka celiyana ma haysto silaaxii ka celiya waa iska gashana silaaxaas markii dagaalka ka soo baxan waa iska dhiga koofidan oo korka laga mariyey dahab oo haddii dab loo bandhigana wax ka dhalaali lahaayeen ayadana haddii xarbadi soo kediso waa iska qaadan karaa laakiin asagoaan xarbadi soo kelina caadi uu yahay dahab nin isticmaalay ayuu noqon wayajuusu khaatamulfidati fidadii faraatigeedu waa banaanya wa taxliyatu aalaati alxarbi qalabka xarbiga inuu ku qurxiyo bihaa bilfidati fidadu seeftiisii oo kale meesha ay birta ay ku leedahay meelaha qaarkood in fido looga sameeyo ka sayfin sayfti wa rumxin warankii wa dabrin dabrin waxa weye seef gaabanoo yar oo hoosta ay gashadaan dharka hoostiisa ay gashadaan oo yaroo gaaban tabla yidhaahdaa oo markii waxyaalaha markii waxyaalaha meel xooga ka duugsan wax looga dili karaa markay dhammaadaan oo gacanta layskula tagaa ayaa seefta lala soo baxa midaas soomaalida hadda midda tooreyda hadda ay gashadaan oo kale midna meelahaas oo kale ku dhaweeyo seef yaroo gaaban bay ah wasahmi leebki in lagu qurxiyo wadircin diric iyo wajawshan jawshanku waa nooc dirac xarbadda ka mid a laakiin midna waa midka jirkiisoo dhan gaarhaya midna mid gaaban oo ama intaan xabadkoo kale ama qayb gaara loogu talaga dirac yaroo gaaban jawshanku marka waa isla dirac laakiin labadooda midna waa saabit midna waa gaaban yahay marka in lagu qurxiyaa bannaan wakhawdatin koofidii birta wa khufin khufki laa sardin koorihii maya koorihii faraska u fuushanaadoo dhan inuu gidigiisa qalinka wada dhigo maya banku qur isagoo aalatu xarbiga kuma jiro walijaamin xakamihi faraska midka lagu wado isagana qalabka xarbiga kuma jiro wa rikaabin rikaabki markaas sarjigana midka fardaha lagu fuulo rikaabkiina midkii oo midkii geeli lagu fuulahayey isagana inuu ka dhigo ama rikaabka marmarka qaarkood waxaa loo isticmaalaa meesha cagta la saaranayo saas oo kale waqilaadaki iyo qoolki oo faraskii qoolki loo gelinhayay wax noocaas oo kale in laga dhigo qalin lagu qurxiyo lama ogola wa darafi suyuuri xarkihii daraftooda suyuurtaan waxa weye kooraha suyuurtu waxa weye waa maqaarka la jeexo xarkaha laga dhigo marka waxaa la jeexjeexaya xarko markaasa waxaa lagu samaynaya kooraha dhinaciisa marka waxay noqonayaan wax qurux looga dhiga marka in afka looga dhadhejiyo ee muxuu ahaa qalin looga dhadhejiyo oo lagu qurxiyo may aalatu xarbiga kuma jiraan waxaas wada laakiin aaladda xarbiga oo ninku uu wato oo gaalada kala hortegahayo oo noocaas wey wax in lagu qurxiya ay bannaanta oo gaalada jirka ugu jiro wa dawaatin dawaadda waxa weeye waa weelka khadda lagu shubto khadda weelka lagu shubto weelkaas hadda lagu shubta hadeeaas ahaan dadka wax baran jiray oo kale ayuu qiimo weyn uga fadhiya oo hadee kitaabadan iska daabacan lama haysana dadku waxay haysteen waxbaa la qoran jiray marka ayadana ninka weelkan uu wato weel qurxin waa iska jeclaan lahaa laakiin qalin laguma laguma qurxin karo wa mitlamatin mid qalin qorki midda qalinka lagu qoro ayadana laguma qurxin karo wa sikiini dawaatin khaddii sikiinteeda sikiinu dawaatin waxa weeye waa midda qalmaanta lagu qorto iyo wa mihnatin shaqada sikiinta lagu shaqaysto litaqdiici laxmin wa takshiiri basar hilibkana waa lagu jarjartaa midna waa sakiinta lagu adeegto hilibka lagu jarto basasha lagu fiiqo wax lagu fiiqo midna waxa weye waa midda sakiin loo wato in qalinka lagu qorto sakiinu dawaat kuwaasoo dhan qalab xarbi maahano ee laguma qurxin karo wa tacliiqi qindiilin faynuustii lagu dhajiyo walow bimasjidin masjidba hataa faynuusna laguma dhajin karo marka waxyaalahaasoo dhan waxay noqonahayaan wax xadgudubayo zaa'ida ayay noqona wa kayru khaatami khaatamka qeyrkiiso min alxulliyi marka hadda wuxuu ku xiran yahay laa sarjintiigu la socda walaa yajuusu kayru lkhaatimi ma banaana min alxulliyi xulli in laga sameeyo ka dawqin qoolkiigu wa dumlujin wa siwaarin dumlujkaiyo siwaarka wax un haweenku jijimaha ay gashadaan nuuciyooshooda kala weyn wa taajin koofidi wa fii saqfi lbeyti guriga saqfigiisa in lagu qurxiyo walmasjidi wa judraanihi maa derbiyaashooda intaasoo dhan lama ogol falow istuhlika haddii la halaajiyo bixaysu meel laa yajtamicu minhu shayun waxayse kasoo dhalaali karin bisabki dhalaalin jaazat alistidaamatu in la daystaa waa bannaanta marka horeysaba in la mariyo lama ogolooy laakiin haddii meeshii la mariyo waxa la mariyey in haddii dab la saaro wax kasoo dhalaalahaya aysan jirin waa la iska dhaafi karaa jaazat alistidaamatu wey laakiin ويجوز تحلية المصحف مصحف إن لو قرحيه هي بنان والكتب إن لو دغو كتب ما هاني إيه الكتب إن لو دغو نو بنان تحي بالفضة فضة لو دغو للمرأة ناتي والرجل لك مصحف إن لو قرحيه هي خد إن لغا دغو خدي لو قرحيه كتابك إن لغا دغو قلم والكتب قريتانكي نوا بناي بالفضة المقر للمرأة والرجل منك ناكتي أو بناي ويجوز تحلية المصحف مصحف مصحف كي إن لغقر حيابنا بالذهب للمرأة ناكتي واستعمالك هدي لو اوغلاو ميشا اسكلي ويحرم على الرجل منك حرام بكيه مصحف كيسين ذهب وكقر حيوم حيالا سي ذهب كالوما اوغلين ويجوز للمرأة ناكتي وحاو بنان حلي الذهب ذهب كي حلي ديسي كله دمانتيس حلي ذهب نوع اي تحيب وعو حتى النعل كبت والمنسوج به كي لغسمين بشرط عدم الاسراف وانس حد قدب نقم لي حد قدب مركي اي قشو وحي اول قرحنا فرحنا اسكو ربا فإن أسرفت هذي حد قدبته كخلخال خلخالك وخلخالك وحوي وجيما لغا اي قشران 100 دينار وزنه 100 دينار ميزانك سلبا بقول دينار ويا حرام حرام متكاسو كلا قروح لو ما قشرو فرحنا اسكو ربا حد قدب ويحرم عليهن هوانك وحاك حرام تحلية آلة الحرب آلة حرب يعني قروح صدام ولو بفضة قلم بها نقط آلة حرب هوان قلب كودما هذه آلة حرب سيف سما يسطوه قروح سطوه رجي بيسكو شابه رك شابه يسبع وميش يسوق له شغلة سيئة شغلة تعلمها ولو بفضة قلم بها نقط ذهب اسكبدافه qalin xataa ma marsan karto maxaa yeelay wax cadowga irhaab gelinaysaa ma jiro wallahu subxaana wa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد baabu salaati ljumuca jumacadii salaadeedii buu ku saabsan yahay salaada jumcada waxay ka mid tahay salaadaha salaadaha kale wax kale zaa'idka shuruud zaa'ide iyo acmaal zaa'ida ayay leedahay marka sidaa darteed ayaa baab gaara loo siiyey oo salaadii caadiga ahayd ee khudbo iyo waxba la dheertay marka salaada jumcada dadka laga rabo waajibka ay ku tahay iyo kuway ka ansaxayso iyo cadadka laga rabo iyo shuruudeeda iyo arkaanteeda sunanteedii iyo axkaam kaloo la xarxariirta waxyaalahaasuu sheegi doono insha allah man lazimathu man lazimahu duhru duhur ninkuu ku laazimo lazimathu ljumucatu jumcana waa ku laazimta haddii duhurba ku laazimo oo shuruuddii salaad ugu waajibi jirtayba uu qabo jumcana waa ku laazimaysaa ila alcabda addoonkii maahane walmar'ata naagti iyo walmusaafira kii safray fii kayri macsiyatin macsiye keyrkeedkii ku safray walow safaran qasiiran safar gaaban ba ha noqdo calaykum salaam safar gaaban ba ha noqdaa duur habee intaas waxba ku waajibimayso wuxuu ku dari doonaa qofkii macduurka ahoo jamaacada laga cafin doona laga cafin jirayna waa ku dari doonaa saddexdoodaan marka addoonka iyo haweenta iyo musaafirka xadiidkii daariq ibnu shahaab xadiidkaasuu ku jiray oo intoodaas inaan jumco laga tegin ee inta kale waajibka ay ku tahay وكل ما أسقط الجماعة جماعة وحي خدا أسقطها وردة أعدارتي جماعة هر الغصو مري وننكي نفتي سيو عبصدي حوله سيو عبصدي روب باهلي إيه مرض باهلي وحيالي هر الغصو شاكوي والتمريض وش... إيه تمريض كاس قف جرم بو قفكم ولا جرا وغير ذلك kuwaas waxaan ahayno madarkii iyo muxuu ahaa qoofkii naftiisa uu cabsaday ama maalkiisa uu cabsaday waxyaalihii hore lagu soo sheegay waxyaalahaasoo dhan jumcada waa ridi karaan bulle oo jumcadii qofka waxyaalahaasi la gudboonaadaan asagana jumcadu waa ka dhacaysa maadaama jamaacadii shardiga u ahaydba ay ka dhacday walmuqiimu midkii ku nagaa بقرية مغاتول ليس فيها أربعون أفرتن أيسن كجرين كاملون أو كاملة كامل كان هو شيء دونا هو ضد ودا قانقار هو مستوطنين هو دقن هو رق ودا هو شروط سقوط مركا أفرتن كاملة هذه مقالة أيسن جوجين أفرتن أدوما أنا هينو هوان أنا هينو مسافرين أنا هينو تدقن afartankaas magaaladii aysan joogin fa in kaana hadduu yahay bixaydu meel low naadaa hadduu naadiyo rajulu nin caali sawti codkiisuu dheeryahay bidarafi baladi ljumca magaalada jumcada darafteeda hadduu ka naadiyo alladii min jihati alqaryati tuulada dhinaceeda xiga wal aswaatu codadka iyo wariyaaxu dabayluhuna saakinatun ay degan tahay la samicahu uu maqli lahaa musqilkii dhegaysta saxiixu samci maqalkiisu wanaagsan yahay waaqifun taagan bidarafi alqaryati qaryada darafteeda alladii min jihati baladi ljumca dhinaca xiga beledka jumcada lazimatu ljumcatu jumcadu waa ku laasimaysa kulla ahli alqarya meeshaas marka waa mas'alo oo culummadu ay ka hadlaan oo waxyaalo nusuusaho aad u go-an oo xadaynahayana yihiin dadka beledka ka baxsan jumcadu imisay ku waajibaysa hadday beledka ka baxsan yihiin oo tuulooyin beledka ka baxsan degan yihiin dadka jumcadu ku waajibaysa waa kuwa waxaa la ogyahay waqtigii nebiga sal allahu caleyh wasalam xaafado cawaali la yidhaahdo magaalada madiine ka baxsan oo qaarkood laba meel u jiraan oo saddex u jiraan oo afar u jiraan ilaa sideed waa laga imaan jiray jumcada waxaa la isugu imaan jiray masjidka nebiga sal allahu caleyh wasalam xaafadahana waa laga imaan jiray xaafadaha magaalada ka baxsanayna waa imaan jireen laakiin xaggee baa xuduud ah marka culummada qaarba meel buu ku dhuftay qaarba meel bay ku dhufteen hadda sida uu ku socdo madhabka waxaa weeye waxaa la fiirinaya magaalada geeskeeda hadduu nin istaago oo kor u qayliyo naadiyo aadaan kor u qaado tuuladaas ninka ugu sokeeyo geeska jooga hadduu maqli lahaa tuuladaas jamaacada waa laga raba koleyba xadiid oo abu daawuud uu oran jiro inuu mawquuf yahayna saasoo kale uu ishaarahayey oo oran jiray aljumcatu calaa man samica nidaa ninkii naadada maqla xadiidkaasi waxay isku daraan oo asagu ay u muuqato abu daawuud uu ishaarahayo inuu yahay mawquuf inuu yahay uu ishaarahayo oo leeyahay ruwaadda badankoodu mawquuf bay ka dhigeen iyo ninkii acmaha ahaa oo nebiga u yimid sal allahu caleyh wasalam oo jumcadii salaadii ka cudur daartay jamaacadii yidhi atasmacu nidaa markaasuu nacam fa ajib xadiidkaas iyo midkaas intay isku dareen waxay yidhaahdeen waxaa la fiirinahayaa ninku magaalada darafka ugu sokaysa haddii nin istaago oo naadiyo aadaan uu kor u qaado ninkuna nin cod dheer yahay haddii tuuladaas ninka geeska u soo xiga magaaladaas soo xiga uu maqlo tuuladaas waa laga raba haddii uusan maqalna tuuladoo dhan waxba lagama rabo tuuladoo dhan waxba lagama rabo maqalkaasna waxay leeyiin waa inuu yahay maqal caadi hadduu meel munaaradoo dheer oo meel walba aan laga heli karin fuulo maqalkaas la ixtibaarin maayo waxaa la rabaa maqal caadi midkaan samaacadahan iyo waxaasoo kale hadda waagaas maba jirinoo asagana caadi kuma aysan xisaabin waxay leeyihiin man samica nidaadaas waxay noqonaysaa samic iska caadi marka wuxuu yidhi walmuqiimu biqaryatin tuulo ninka ku negi laysa fiihaa arbacuuna afartan nin aysan jooginoo kaamiluuna kaamil ah fa in kaana hadduu yahay bixaydu meel low naada hadduu naadiyo rajulu nin caali sawti codkiisu dheer yahay bidarafi beledi ljumuca jumcada beledkeeda darafkiisa hadduu ka naadiyo alladii min jihati alqaryati oo tuulada dhinaceeda xiga walxaal al aswaatu codadka iyo wariyaaxu dabayluhuna saakinatun ay degan tahay oo markii buuq jiro mucadinkaninkaan dhawaaqahay codkiisa buuqaasaa qarin kara haddii dabayla kacsan yihiinna dabaylahaasaa qarin kara laakiin ayadoo hawadu degan tahay oo codadku degan yihiin la samicahu uu maqli lahaa musqin ninkii dhegaysta saxiixu samci maqalkiisu fayow yahay nin mashquul wax ku ana la ictibaarin mahayu leeya nin dhegaysanahayo wey oo waaqifun taagan bidarafi alqaryati tuulada darafteeda alladii min jihati beledi ljumucati jumcada beledkeeda xiga ninkii tuulada darafta beledka soo xigta taagani hadduu maqli karo ninka kan aadaanahaya magaalada darafkeeda jumcada magaalada jumcada darafkeeda lazimat aljumucatu jumcadu waa laazimaysa kulla ahli alqarya tuuladaas dadka joogo dhan bay ku laazimaysaa wain lam yasmac hadduusan maqalna falaa talzamhum ku laazimi mayso marka qadarka uu ku laazimahayo wax aad waadix u ahoo mansuus ahoo go-an ma keenaan culimmadu oo magaalooyinka laba meel u jira oo saddex xaafadaha saddex meel u jira oo shan u jira oo sideed u jira aadaan ma laga maqla waana laga imaan jira waana laga imaan jira waman talzamuhu jumcadu ninkay waman laa talzamhu jumcadu ninkaysan ku laazimin faidaa xadara aljaamica masjidkii jumcada hadduu tago maantii jumcada falhul insiraafu inuu iska gadoomu leey masjidka intuu tago inuu kasoo laabto waa u bannaantahay qofkan jumca ku laazimin waa musaafir waa naagtii waa addoonkii dadka noocaas oo kale intay masjidka tagaan xataa inay iska soo laabtaan wax ku laazimi ma jiro ila almariida ninkii jiranaa maahana alladii laa yashuqu calayhi uusan dhibi karin al intidaaru sugashada nin mariidahoo hadduu masjidka iska joogana sugidda jamaacadu dhibi mayso wa jaaa yimidna bacda dukhuuli lwaqti waqtigii soo gelidiisa ka bacdi nin mariida oo yimid waqtigii jumcadoo soo galay oo intaas inuu sugaana aysan dhibayn awalba inuu imaan waayo ayaa loogu cudurdaaray hadduu hadda yimid jumcadii sugitaankoodana uusan dhibayn marka wax loogu cudurdaaram lama arkay ha dhammaysto ninkaas isagu masjidka intuu yimaado kama laaban karo wal acmaa indhoolihi nin indhalo oo marka hore waxaa loogu cudurdaaray ma imaan kara masjidkay ahayd laakiin hadda waa yimid isaguna kama laaban karo jumcadii masjidkeedii hadduu yimid oo salaadii jumcadana waqtigeedii la joogo ma laaban karo awalba waxaa loogu cudurdaaray waxay ahayd ninkaasi masjidka ma tegi karo waman fii ariiqihi waxalun midka dariiqiisa dhooba ay taallo dhiiqaa taalla ninkaasna waa loo cudurdaaro waxaa la yidhi dhiiqadaas dhex maro waa looga naxariistay hadda waa yimid masjidkiibuu yimid mar hadduu masjidkiiba joogo wax loogu cudurdaara ninkaasi mare waa inuu jumcada wax ka tukadaa ilaa waa soo dhaafay wixii dhibkaa loogu cudurdaara fatalzamuhum kuwaas waxaa ku laazimahaya aljumacatu jumcadii talzamuhumta waxay ku socotaa ilalmarida inta kasoo bilaabata waman laa talzamuhu ninkaysan jumca ku laasimini mukhayarun waa la khiyaar geliyey baynahaa bayna aljumcati wa bayna duhri duhr buu khiyaaru leey hadduu yahay addoonkii iyo naagtii iyo dadka noocaasoo kale ay yihiin inay jumco tukadaan oo jumcada ka qayb galaan iyo inay duhur iska tukadaan labadoodba waa u fasaxan yihiin awal baa wax ku laasimahaya la arag wax waajiba ma jiro wayukfuuna aljamaacata jamaacada waa qariyaan fi duhri in khafiya cudurhum cudurkoodu hadduu qarsoon yahay cudurkoodu waa cudur qarsoon nimankan inay musaafiriin yihiin iyo in kale wax laba kale oga jamaaco inay masjidka beledka dhexdiisa jamaaco meel bannaan iskala istaagaan waxaa loo qaadanayaa inay jumcada aysan rabin inay ka qayb galaani ay jamaacadii gaar uga go-een saasaa loo ictibaarin karaa marka waxaa la rabaa haddii cudurdaarkoodu qarsoon yahay inay meel qarsoon ku tukadaan haddaysan jumco tukanin ee banaanka inay soo istaagaan lama rabo in khafiya cudurhu haddii cudurkoodu uu qarsoon yahay markaas iyaguna waxay rabaan inay jamaaca ku tukadaan wayundabu waxaa la sunneeyaa liman yarjuu nin rajaynahaya zawaala cudrihi cudurkiisu inuu zuulo ka mariidinkii jiranaa weeye wa cabdin addoonoo rajo ka qaba in la xoreeyo taakhiiru duhri duhurka inuu dib u dhigo ilaa alya'si ilaa uu ka quusto min aljumacati jumcada ninkan waa jiran yahay inuu caafimaaduu rajaynahayaa salaadii jumcada wakhtigeedii baa soo galay waa mariid inuu caafimaadana rajuu ka qabaa marka inuu duhur hore iskaga tukadaano waa u furanta inuu sugto ilaa jumcada laga soo baxo oo mar haddii jumcadii laga soo baxay macnaheedu waxa weeye jumcad dambe ninkaasi ma haleeli karo marka waxa u fiican buu leeyahay ilaa uu ka quusto jumcadoo laga soo baxo inuu sugo oo uusan hore u tukan oo intaasoo intuu xoogaa fudayda helo jumcada ka qayb gala addoonka asaguna in la xoreeyo rajaynaya sidoo kale wey oo asaguna inuu sugto waa iskaga bannaan ee waa waa u wanaagsanta wain lam yarju hadduusan rajaynayn zawaalahu zawaala cudri cudurkiisu inuu zuulo rajaba male kalmarcati naagti wey inay nin noqoto wax raje hadda ay ka qabtaa ma jirto fa yundabu tacjiilu inuu dedejiyaa la arkaa horey u tukanaysa duurka hore waa iskaga tukanaysa hadday rabtaan aad masjidkay tegaysa waman lazimathu ljumucatu jumcadu ninkay ku laasimto lam yasixa duhruhu duhurkiisu ansixi mahayo qabla fawaati ljumacati ninkan jumcadu dadkay ku laasimtuu ku jiray gurigiisa inuu tukado duhur iska tukado ma u soconayso ilaa jamaaca jumcada laga soo baxo isagu marka dembi ha qabo ka baaqdo oo dembigaas uu mxuu aha baaqashadaas u baaqday dembigiisa ha qabo laakiin salaad duhurba u ansixi mayso ilaa jumcada laga soo baxo faradka maantay oo dadka laga rabaa waxa weye waa jumco duhur maa ninkii jumco u suurogeli weydo ninkaas wey ninka duhur laga rabaa isaga marka haddii uusan cudurdaar lahayn ee gurigiisa iska fariistay ee duhur inuu iska tukadaa ma u soconaysa ilaa jumcada laga soo baxo markii jumcadu dhammaatay ka bacdigeed wuxuu ka quustay inuu hadda jumca tukado bis hadduu duhur tukan karo marka dembigiisa laga hadli maayee salaadii duhurku ma ka ansaxaysa mise ka ansix maysa laga hadla wayaxrumu calayhi safaru safar baa ka xaaraama min tuluuci lfajri fajrka dhalashadiisa laga bilaabo maalin jumca haddii ay tahay waagu soo beriyo ma safri karuu leey meeshaas ee aathaar oo waxaa ku soo aroortay kala duwan waa la safri karaayo ma safri karo labadoodaba ee tusinaysa wax hadda mansuusahoo nasahoo ee oo qawi ah oo mawduuca ku saabsanna ma leh marka safar baa ka xaaraama buu yidhi min tuluuci ilfajri ilaa an yakuuna fii ariiqihi ariiqiisa inuu yahay maahan mawdicun mawdicu jumca jumcatin jumca mawdiceed hadduu dariiqa marka uu sii socdo meel jumca uu ku tukanahay jira waa iska safri karaa buu aw tarxalu rufaqatu dadkii uu la socday baa guurahaya wayatadararu asna waa ku dhibaatoonaya bitakhallufi ka haridda markaasna safarkaas guurahayo uu raaci lahaa jumcada darteed uga hari mahayo waa iska soconahayaayo dhibkaa dartiis baa loogu cudurdaarahaya waa iska tega marka masaladaasi waxay ku dhisan tahay qowlka ah in jumcada maanteeda aan la safri karin waana ikhtilaaf horey u jiray baa ku jirayoo jumcadu wax ma mamnuucaysa iyo waa lama safri karo iyo jumcadu waxba ma mamnuuci karto iyo haddii waktigeed soo galay u ah aqwaal noocaas oo kala wa shuruudu sixati aljumucati jumcada ansixideeda shuruudeedii bacda shuruudi asalaati sittatu macnaha jumcadu ansixideedu lix shardi oo dheeraad ka ah salaada kale shuruudeedii ayay leedahay waa lix shardi oo dheeraad aho salaadihii kale aan ku jirin an tuqaama in la ogo weeyo fii waqti duhri duhurka waqtigiisi duhurka waqtigiisi waa in lagu oga waqti duhur ka hor iyo ka gadaal midna ma socon karto hadda xadiidkii salama ibnu akwac saasuu tusinahayo bacda zawaal in la tukan jiray culummada qaarkood waa ku jiraan oo yidhaahdaa qabla zawaal waa la tukan karaa laakiin xadiidka salaamatu mnaaka wuxuu tusinahayaa bacda zawaal inay tahay jamaacatan haddana jamaaco waa in lagu tukada nin walba gurigiisa jumco kuma tukan karo bacda khudbatayni laba khudbo ka bacdina waa in la tukada laba khudbo markii la akhriyo ka bacdigeed waa in jumcada la tukada khudbada ka hor salaad jumca ansiix mayso fii khudati abniyati abniyatin mujtamacatin mujtamicatin ee calaamadda dhismayaal urursan dhexdoodna waa inay tahay khudadu waa dhulka u xariiqan dhismayaasha waa inay dhexdooda ku jirta ee magaalada meel ka baxsan